in alxamda lilah naxmaduh wanastaciinuh wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina man yahdi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxameda cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi nabi lumiy wacalaa aalihi wa asxaabihi ayibiin aaahiriin waman tabicahum biixsaan yowm ddiin ama bacd faslun fi lictikaaf ictikaafka ayuu u fasal yahay marka soonkii baan ka soo hadalnay ictikaafkuu ku xujiyey ictikaafka asalkiisa waxaa weeye allubf in la nagaado wey waa ka alla dhahay subxaana wa tacaala calaa lisaan ibraahim maa hadihi tamaathiilu alatii antum lahaa caakifuun tamaathiishan aada dul fadhisaan ood ku negadihiin waa maxay allana waa ka dhahaya subxaana wa tacaala walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka cukuufka waa nagaashada ayaa la yidhahda sharcigana hadda waa nagaashadaas oo khaasa oo masaajid loogu nagaado lilcibaada loogu nagaado soonkana calaaqada ka dhexaysa waxaa weeye culimmada qaara waxay leeyihiin ictikaafka ansixitaankiisa soon ayaa shardi u ah oo ahar caa-isho ayay u daliishadaan ma garatay in qofka uusan maaragtay ictikaafi karin ilaa wahuwa saa'im ayay u daliishadaan culimmada qaarkeedna waxay leeyihiin shardi ma ahan laakiin waa akmal oo qofku haddii uu soomo isagoo sooman inuu maaragtay ictikaafo waa akmal walidaalika ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman ayuu ictikaafi jiray khaasatan fi ramadaan fi lcashri alawaakhir calaaqo weynaana isaga iyo soonka ka dhexaysa oo waa nooc maaragtay tarbiya nafsiya nafsadda in la tarbiyeeyo oo sida ibnulqayim oo hadiga uu ku sheego qofka saddex shay baa dhibta oo mucawiq ku ahoo dariiqiisa ilaahay ugu socda subxaana wa tacaala iyo khayrka ka hor taagan saddexdaa shay waxaa weeye cuntada iyo cabitaanka ziyaadada ah qofku waxa uu cunaa iyo waxa uu cabaado iska badiyo haddee jismigii baa dhargaaya marka ruuxdii daciifay noqonaysa sidoo kale hurdada badan oo ziyaadada dadka waa dhibtaa waxaa kaloo dhiba ikhtilaadka iyo sheekada badan oo dadku dhex jirka marka bini aadamkii waa in laga cilaajiyo si ruuxdiisa usoo kaca ilaa maantana qof marow hurdo iyo marow wax cunaayo iyo marow dadku dhex jiro qofkii qafla ku dhacaysa ilaahis waa ka fogaanaya subxaana wa tacaala marka sidaas si looga daaweeyo cuntadii iyo cabitaankii zaa'idkaha exceska ahaa waxaa daawo looga dhigay soomka soomkana qadara loo qadaray bishaas haddii laga badiyana qofka xoogaa ku dhibtoona haddii laga yareeyana waxa weeye qaradkii laga lahaa ma gudanayo marka bishaasaa loo qadaray xoogaa qofkii weli haray oo ku horna lixda shawaal waata la raacsiiyo si wixii baqaayaadkaha min xuduudi shaydaan u haray si maaragtay la isu raaciyo marka cuntadii iyo cabitaankii ziyaadada ahaa soonka ayaa xalinaya marka oo sixadii jismiga ahayd iyo sixadii ruuxiga ahayd intaba maaragtay sabab u noqonayo hurdadii zaa'idka ahaydna qiyaamuleylkaa daawo u ah weliba qiyaamuleylka hade waata waxaa la rabaa xad mutawasida oo qofku hamiinkii oo dhanna inuu soo jeedo lama rabo ilin awood uma lahan inuu maaragtay mayd gorofo iska socdo maar iska faquuqlo ou noqdona lama rabo waa inuu in ku filan oo hurdadiisana uu qaato nashaadkiisana ugu filan inuu markaa uu soo qumo markaa ruuxdiisa iyo jismigiisaba intaba faa-iiday u tahay waxaa weeye maaragtay waa riyaado oo ruuxiya iyo badaniba ah walidaalika qofka salaatuleelka tukada dadka waa ka khafiifsan yahay waa noloshu uga macaan tahay iimaankiisiiyo khushuuca wuu ka jilicsan yahay saa darteeda marka qiyaamkii isagoo mar kastaba maaragta uu sunno yahay ayaa marka ramadaankii gaar ahaan cashar awaakhir aada loo sii sunneeyey waxaa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man yaqum leylata alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi dadka kudhex jirkiisa iyo ikhtilaatkana oo qofkii hebel afka kumud afka kumud oo ilaahay ka mashquulna daawo waxaa waay ictikaafka ilaan ictikaafka waxaa weeye adigoo cibaado soona ku dhex jira ayaad haddana masaajidkii la darsaysaa marka oo dadka hadalkiisii iyo ikhtilaafkiisii ayaad marka aada ka dhex baxaysa adigoo alla u go-ayo subxaana wa tacaala sababtoo waxaa weeye qofku wuxuu loo baahan yahay inuu fataraad uu helo jazaak alla khayr dadka ku dhex jirkiisa iyo haasaawiisa ou maaragtay uu ka baxo oo cibaadada alle subxaana wa tacaala uu maaragtay uu ku macaansado dikrigiisa uu la khalweeyo dadka uu iska yareeyo si uu maaragtay naftiisa ugu tarbiyowdo inuu alle u weheshado subxaana wa tacaala oo dikriga alle uu ku macaansado oo xuska alle uu badiyo oo ruuxiisa kor ay usoo kacay hadhow marka hadduu qofka saa ku tiriyo waxaad arkaysaa qofka ilaahay dikrigiisa haddii uu barto se qur-aanka uu dara dikri allow ku mashquul yahay toban saacadood meel haddii aada fariisatid ma noogaayo sababtoo waxa weeye lada macaan iyo khayru ku dhex jira qofka markuu dikri u macaan yahay laakiin qofka kale meel haddii wax yar la fariisiyo dabadaa cunaysa inta kubood inta kubood asaga dhammaa waxaa weeye ilaan uma baran inuu ilaahay u weheshado subxaana wa tacaala hadhow marka waxay leeyihiin culummadu waana de shay saxa weeye wehelkaas aada barato ilaahay inaad weheshato oo dikrigiisa aada ku macaanto ku macaansatid oo dadka ikhtilaadkiisa aada iska yaraysid hadhow qabriga markii lagu geliyo kaligaabaad ku noqonaysa wax ku wehelinaayo lama arko taa markay waxay zaad kuugu tahay markay qabriga aada cidlo aada ku tahay ilaah baa ku wehelinaya subxaana wa tacaala ilaahay aada dikrigiisa ku mashquuli jirtay ood dadka aada ka dooratay oo carabkaaga iyo qalbigaba aada ku mashquulin jirtay dikrigiisa ayaa alla subxaana wa tacaala isagaa wehel kuu yeelay marka wixshatulqabri ayaa lagaa wehelinaya ictikaafka marka faa-idaas ayuu leeyahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam aada ugu dadaali jiro sidai caaisho ay wariso kaana yactakifu alcashar awaakhira min ramadaan toddoba tobanka ugu dambeeya ayuu nabigu ictikaafi jiray waana daa-iwi jiray haweenkiisuna waa ictikaafeen sababta gaar ahaan cashar awaakhir loo ictikaafayana waxaa weeye in hamiinkaa marka leilatulqadriga in lagu dadaalo oo la waafaqo oo qofku asagoo maaragtay sooman oo hamiinkiina qiyaam u qumaya inuu marka dikrigii alla u go-o gaar ahaan cashar awaakhir leylatulqadri ku jirta nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam taxarow leylata alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan tobanka ugu dambeeya in lagu dadaalo marka dee axkaam buu leeyahay ictikaafkiisa qur-aankana lagu sheegay axkaamtaa waxaa ka mid ah inuu qofku uusan haddii u ictikaafkaas ou niyeysto ama ou nadro ama yousaba nadri laakiin ictikaaf rasmiya ou niyeysto marka inuusan wax xaajo la-aana oo macdan la-aana markaa inuusan u bixin inuu haweenka iyo maaragtay ugalmadooda iyo maaragtay istimtaacooda waxyaalahaas inuu maaragtay ka fogaado sida alla uu yidhi walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid tilka xuduudullah marka sheikh wuxuu leeyay walictikaafu ictikaafku sunnatun sunno waaye mustaxabatun ee la sunneeyey oo aada u wanaagsan waxaa lagu ictikaafayana waa masaajida ilaahay wuxuu yihi walaa tubaashirun antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidana waa la idlaaqay inkastoo masaajidu thalaatha ay fadli badan tahay maka iyo madiine iyo beytulmaqdes ay fadli badan tahay haddana masaajida in lagu ictikaafo waxa weeye waa sunno oo sharciga waa u idlaaqay xadiidaa jira laa ctikaafa ilaa fi thalaati masaajid xadiidkaas culimmadu sanadkiisa way ka hadlaan gadaalna waxaa uga jirta ilaa fii masjin jaamic intaasnaba culimmada qaara sida sheekh albaani shaad ku xukuma laakiin culummadu waxay yidhaahdaan kaba soo qaada xadiidka inuu saxiixda yahaba waxaa lagu xambaarayaa ictikaaf maaragtay kaamila ma jiro oo ictikaafka buuxaa waa masaajida laakiin hadda ummaddii oo dhan ictikaafkii waa sunno masaajidiina ma wada joogi karto marka inaan marka aan laga xirmaanin marka culummaa xoogaa sidaa ku tagtay sida sheekh albani oo kale dad badanna maaragtay oo dhalinyaraana dadkii aaday ugu imtixaaneen oo maaragtay qowlkii aaday ugu adkeeyeen laakiin markii baxhi la isula noqdo xadiidka ziyaadadaas horta haddii lagu daro iyo hadda xadiidkii aharkii caa-isho oo oo shardinaysa iyaduna waxay leedahay waa masaajid jaamica in maaragtay lagu lagu ictikaafo aharkaasna culummada qaarkood way saxiyaan xoogaa way xoojiyaan iyo qowlka alle wa antum caakifuuna fi lmasaajid iyo muslimiinta dhaqankooda inay masaajid ku ictikaafi jireen taa marka waxay caddeynaysaa xadiidkaas haddii lacala in furida calaa sixatihi in macnaha lagu xambaarayo sida sheekh muqbil iyo sheekh cuthaymiin ba culummadu ay ku xambaareen in ictikaafka kaamilka loola jeedo ee la dhehaynin ummaddii maaragtay ictikaaf salaadaas haddii adnaan saddex xaams joogin ma jiro yacni xoogaa ra'yigaas marka aada iyo aada looga xoog badan yahay sababtoo ummadiiyo khayrka laga sarfiyo ayay markaas ay noqonaysaa nacam walictikaafu sunnatun mustaxabatun waaye walahu shardaani baa u sugnaaday anniyatu niyo iyo walubthu in lagu nagaado fi lmasjidi masaajidka in lagu nagaado hadda niyadu waaba asaaskiiyo hadde qofka waxaa dhici karta masaajidka inuu iska fadhiisto inuuba sharba u fadhiyaaba dhici karta inuu dana adduunyo u fadhiyaa dhici karta marka fadhigii waa la wada fadhiyaa laakiin fadhigii maxaa cibaado ka dhigi kara waxaa ka dhigi kara niyada inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likuli mri-in maa nawa marka niyada waa sax wey iyo walubthu fi lmasjidi masaajidka in lagu nagaado oo macnaa la joogo masaajidkaas ayaa marka loo baahanya haddaba masaajidkii mujaawarna waa la yihahda qofki yani mujaawir lilmasjid ictikaafna waa la waa la yihahdaa mujaawarat lmasjidna waa la yhahda qofkii masaajidkii marka uu la derso walaa yakruju mana baxayo min alictikaafi almanduuri ictikaafka uu qofku nadiro isku waajibiyey ilaa lixaajati linsaani maaha haddii ictikaafka kaamilka u qofku rabo inuu ictikaafo oo sunnadaana sidoo kale wixii dana uusan u baxaynin xaajatul insaanka waxaa weeye qaar waxaad moodaa inay ula jeedaan keliya uun wixii maaragtay masquul iyo u baahan laakiin masquul keliya maaha wixii xaaja matalan qofkii waa jirado isbitaala loo qaaday oo u baahday cunto waxu keenaa ma laho cunto u baahday qofaa ka jiraday dadkiisi kamida wax isbitaal u geynaa lama arko maaragtay masaalix baa ka dayacmayso hadhow siniin ku qaada rabta oo wax yar oo meel oo kasoo qabsanaya xawaa-ijtaasoo kale marka waxoo dhan waa ay soo wadagelayaan waxaana fiican marka horeba inuu shardiyo oo niyeysto haddii yacni idactarad li xaaja inay maaragtay xaaje haddii ay kusoo dariso markaas inuu u bixi karo nacam walaa yakruju min alictikaafi almanduuri ictikaafka nadarka kama ka bixi karo dha ilaa lixaajati alinsaani qofka dantiisa maaha oo macnaa masquul iyo waxaas u baahan yahay ama maaragtay sida saxiixa cunto waxu keeno uusan ahayn jiro uu jirado isbitaal waxyaalahaas u baahan yahay qofkiisa oo dhibaata soo gaarta wax iscaafina ala arko cunugiiyaa ka jiraday qofka ama islaantii wax kaloo isbitaal u geynaa lama arko soo maaha waa xaajo qasaba hadho ile waa daruuraadka waaweyn ayay marka ay ka mid tahay nacam ow cudurin cudur oo min xaydin ow nifaas ow maradin isagaaba sheegay ama wax cudur daarahoo gabadhii xayd baa ku dhacay marka way ka baxaysaa hadhow markii ay adaasa uusan ictikaafka usa dhammaan markii caada ka qubaysay usoo noqonaysaa ow nifaasan ama dhiig dhalmo way dhashay gabadhii hadhow hadday dhammaysay usoo noqonaysa ow maradin ama waa jirado qofka isagii baa jirado meesha maba ku sugnaan karo ama wax yar inuu soo daayo uu ka baahan yahay haddii qof qariibkiisa oo wax iscaafinayo kale aan la arkin ama qof kaloo muslim agtiisa ku rafanayo wax kaloo iscaafinaya oo macnaa u gurmanaya aysan jirinna hadda iyadana waa xuquuq laga maarmaan sababtoo dhibaatooyinka qaarkood salaadaaba looga bixi kara qof meel kusii dhacay adoon salaada ku jiraadba kasoo qaban kartaa famaa baalku ictikaaf oo kale markii ay tahay nacam aw maradin marad laa yumkinu lmuqaamu macahu aan maaragtay marad asu qofku meesha ku nagaan karin markaa wuu ka baxaya nacam hadduu hadda issoo daaweeyo oo kusoo noqdona dhib male iyadana qofku markii oo baxo oo xaajada u baxo waxaa weeye dadka iyo meelaha ma ag fadhiisanaya hadduu qof salaamayo ama xataa qof jiran oo weydiinayo asagoo socda u leeyahay seetin allah idin caafiye uu ka soconaya laakiin ag fadhiisi iyo hasaab fadhiisi iyo ma jiro caaisha waxay tiri guriga haddii aan soo galo qofka maridka anoo markaa socda un baan maaragtay salaami jira ayay tiri wayabdulu ictikaafkii o maradin marad ayuu maaragtay qofkii ou maaragtay u bixi karaaho laa yumkinu lmuqaamu inuu nagaado ina suuragal ahayn macahu micigiisa marad uusan la nagaan karin waa u bixi karaa marka isag ilaa waa daruuro waaye wayabdulu ictikaafkii wuu buraa bilwadi haweenkii hadduu u galmado waa ku buraa waa liqowli tacaala walaa tubaashiruuhunna haweenkii hala baashirino ha u galmoonina wa antum caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajidka ku nega mugalmadana waxaa lamida qofku inuu shahw ahaan ugu isimtaaco iyadana lama ogolo marka culimmada qaarkood waxay leeyihin haddii marka uu isku inzaaliyo oo macnaha markaa isimtaaci uu maaragtay ay biyo kasoo baxaan marka ictikaafkii waa uu ka buro marka nacam faslu kitaabu lxaji xajka ayuu kitaab yahay xajku asaguna waa ruknigii arkaanta islaamka oo shanaad wey xaj asalka luuqada waxaa lagu yidhaahdaa ziyaaro ayaa lagu yidhaahdaa ama qasd qofka oo wax u qasdo oo oo beytka iyo meeshaas uu ziyaaranayo u qasdaa la yidhaahda alxaju alqasd ma garati maa xaajatuka dantaada iyo qasadkaagu muxuu yahay ma garati halkaasoo ka yimi hadda sharcigana waxaa weeye waa ruknigaa shanaad oo la gudanayo zeban makhsuusa oo bilo maqsuusa alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuq ashhurkaas sida ibnu cumar uu sheegay ibnu cabaas iyo waxaa weeye waa ashhuru lxaji dulqicda shawaal wa dulqicda wa cashru min dilxija bishaas shawaal maaragtay dulqacda iyo dulxaja tobanka uga horeeya wey bilahaas ayaa la xirman karaa xaj waqti kale lama xirman karo marka camal marka makhsuusa oo la gudanayo oo ixraam miiqaad laga soo xirmado leh miiqaad makaaniya leh laga soo xirmado leh zeman laga soo xirmado leh acmaal la sameynaayo ha ugu horeeya dawaafkii maaragtay sacyigii maaragtay iyo mina la baryo wuquuf bicarafa musdelifa la baryo ramyuljimaaraat maaragtay buurihii la ganto gowricii xalqigii taqsiirkii ama dawaafulifaad acmaashaasoo isku jirta ayaa waxaa la yihahdaa xaj la yidhaahdaa waana ilaahay subxaana wa tacaala cibaado oo nagu addoonsaday waana cibaado qadiim ah oo ambiyadii hore ay xaji ay jireen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ambiyo badan uu leeyahay muusoo kale ka ani andur isagoo maaragtay talbeysanayoo ju-aarlo oo maaragtay codkiisa oo muuqanayo ka ani inaan u jeedo kole ilaahay baa u kashfiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma garan marka beytka alleh in la xaji jiray kolle aasaaska beytkan nabi aadan baa asaasanaya malaa'igta asaasay nabi aadan baa haddana ku xijigay haddana nabi ibraahim baa si fiican u muujiyey haddana si fiican wuxuu u muuqday bixtada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu aada iyo aada u muuqda marka oo ilaahay subxaana wa tacaala oo rukni arkaanta ka mida oo ka dhigay sida alle uu yihi walilaahi cala annaasi buu dadku wuxuu ku leeyahay xijulbeyt beytkaa in loo qasto oo la siyaarto laakiin waa qofkee man istidaaca ilay sabiila waa qofkii awood leh nabiguna uu yihi calayhi salaatu wasalaam in allaha kataba calaykum alxaja faxuju ilaahay xajka u idinku farad yeela xajiy marka ninka uu yihi afii kulli caam yaa rasuul allah nabi waa kii ku xanaaqoodha haddaan idin dhehi laha nacam lawajabad mana awoodeen daruunii maa taraktum intaan idinka taga iska dhaaf marka waana cibaado oo fi lcumri marata wey hal mar unbaa qofka laga rabaa laakiin sunno iyo maarata dawic wuu ku noqnoqon karaa cibaadadan waa cibaado maali ah oo bedani ah macanaa cibaado maali ah xoolaha lagu bixinayo qofkii qarasho ku bixinaya sii socodkii iyo soo socodkii iyo nafaqadiisi bedanina way tahay oo qofkii waxaa weeye tacab ayuu gelaya masaafo dheer buu ka soconaya acmaaluu qabanaya naftiisa ayuu maaragtay u khatar u gelinaya manaaficaad badan oo adduun iyo diinba waa uu leeyahay haddee adduunyada waxaa ka mid a meeshaa la ysugu imaanayo dadku talooyin bay isdhaafsan karaan waa kala tijaaraysanayaan masaalix badan ayaa aada iyo aada halkaa u qumaysa haddii dad muslimiinoo hadda isku xidhan ay yihiinna waa meesha lagu kulmo akhbaarta iyo wulaadda iyo madaxda la rabo inay ku kulmaan oo akhbaarta iyo awaamirta iyo maaragtay la isku kala weydaarsado soo maha marka masaalixaas badan baa jirta liyashhaduu manaafica lahum waa ka allale subxaana wa tacaala dadkii masaakiinta wax lagu sadaqaysanaya intaasoo qofaa dadkii ka shaqaysanaysa waa waxa waaye maaragtay waa dhaqaalo badana dadkii kasoo gelaya waa la kala shaqaysanaya wax mid maaragtay tigid goynaya wax mid baabuur wadaya wax mid cunto karinaya dad waxaa jira mawsimkaas keliya shaqaystao sanadkaba waxay ku noolaan lahayen noloshaa kasbada gaar ahaan hadda beydka maadaama loo qasayo ay masaakiin ay joogto xoolaha hadyigaa iyo maaragtay ay ka faa-iideystaan amaa xagga diinta wax la koobi kara ma aha awalan hadda waa shacaa'irtaas waaweyn oo ilaahay uu jideeyey oo ambiyadii hore ay jideysay marka iimaan fara badan baa laga faa-iideysanaya ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala muslimiinta laftooda way kala masayrayaan qofka wuxuu arkaa qof ka cilmi badan qof ka cibaado badan qof ka akhlaaq badan marka qolo walba inay meeshu intay isla joogto iyagoon waxbahan dhihi lahayn annaga keliyaha muslimka ah markay arkaan ummad ka akhlaaq badan oo diinta ka jecel oo ka edab badan oo ka cilmi badan oo ka cibaado badan oo ka karti badan qof walbaa waxuu is ogaanaya marka meesha waxaa ka muuqata falyatanaafasu lmutanaafisuun ummadihii khibraadkooda iyo akhlaaqiyaadkooda in aada iyo aada loo kala faa-ideysto hadda waqtiyaalkii hore dadka jahli fara badan baa ka muuqay xijaabka marka loo xajina waa iska yaraan jiray acmaasha si fiican looma sameyn jirin kolley waxaa malna sidai culamadu u wacdinaysay oo dadkii loola hadlayay wax un badan baa marka dadkii iska bedelay shirkiga dad badan baa ka fuqay oo tawxiidkii oo fahmay marka manaaficdooda wax maaragtay la qiyaasi kara lama arko amaa ajarka waa wax aada iyo aada u weyn sida axaadiis badan oo saxiixa nabiga uu ku sheegay calayhi isalaatu wassalaam waxaa ka mid ah xadiid abu hurayra oo saxeen ku yaala u yihi nabigu calayhi salaatu wassalaam alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa baynahuma cumrada haddaad cumraysato ilaa cumrada laga gaaro ya waa kafaaro wey inta udhaxaysa haddaad cumraysa haddana kaloo cumraysa intaas kafaara u tahay walxaju lmabruuru laysa lahu jazaa-un ila aljanna xajka oo qofka oo baarnimo uu ku sameeyo uu si wanaagsan oo sharciga maaragtay iyo niyad wanaagsan iyo sharciga waafaqsan u xajiyo jaza-aan jannada ahayn lama arko fawaa-id bay leeyihiin oo dembi dhaaf iyo faqriga ku baaba-a ilaa dadkii qarash baa ku baxaya qofka wuxuu isleeyahy lacagtaan aada ku daldalaysa xaggee ka imaanaysa dad baa u haysta xajkan waxaa lagu bixinayo lacag uun la beerdaraynayo oo tourista camal inay tahay waa qaldan yihiin lacagtan ilaaha keenay wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam taabicuu bayna alxaji waalcumra iska dabageeya haddaa xajisad cumro kale haddaa xajisad cumro kale fa inahumaa yanfi yanfiyaani aldunuuba waalfaqra dunuubta iyo faqrigii way baabi'iyaan dembiga faqriga u baabi'inaya kamaa yanfi lkiiru khabat alxadiid birta ruujimada oy xumaato markii buufinka la geliyoo la buufiya dhalaashoo la tumo soo ruujimadiis oo meesha kama baxayso khabat alxadiidi waadahab iyo walfida walaysa liajati lixajatin mabruuratin hawaabun ila aljanna xajka qofka oo wanaagga uu ku sameeyo thawaab aan janno ahayn ma laha wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu salaam algaazi fi sabiili llahi walxaaj walxaaji walmuctamaru wafdullaahi waay dacaahum ilaah baa u yeeray faajaabuuh ilaa waxau dhahay marka nabiyullaahi aadam waadin fi nnaasi balxaji yaatuuka rijaala wacalaa kulli daamir dhawaaqaa la yidhaha waa ku ajiibayaan ayagoo maarata meelo fog ka imaanayo iyo awr boglaalan ku imaanayo waa ka ijaabadii baa socota marka marka ilaahay baa u yeeray way ajiibeen wasa'aluuhu fa acdaa waxaa la rabaa marka in xajka aada iyo aada loogu degdego oo qofku hadduu ilaahay uu ku waajibiyo istidaaco ou helo inuu u degdego sidaa darteed nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkiin hadduu istidaaco ou helo falyatacajal bou dhahay qofku maaragtay ha u degdego xajka hadduu qofku awood u helo sababtoo ah tacajalu lilxaj u degdega sababtoo ah ma taqaaniin bou dhahay qofka wax ku imaan kara lacala maaragtay ya-ti lmarad inay daabadii ay kaa dhunto xoolihii ay maaragtay man araada alxaja falyatacajal ou dhahay fa inahu qad yamradu lmariid qofkii inuu jiradaa dhici karta wa tadilu daalla baadidii inay kaa dhunto ayaa dhici karta wa tacridu alxaaja dan kale oo markaas aan kugu jirin ilaa adduun waa shu-uuna badanya inay kugu soo baxdo marka culimmadu waxay hadday kugu waajibto waa fawri qaara waxay soo deliishadaan fawri maahanoo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la farad yeelay ilaa sanadkii tobanaad oo sugtay awoodna waa u lahaa arrintaa ibnu taymiya runtii si cilmihi u radiyay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam waa nabiga ilaahay oo muslimiintii ummadii maamul adduunyadana mashaakilaadkeeda dacwada masaalixdeedu waa badan tahay maxaa ku ogeysiyey adiga see ku ogaata nabiga inuu awood u lahaa yaa ku ogeysiyey adiga hagee ku ogaatay inuu intaasoo kale waxyaalo kaloo muhimaada uu fiirinayay ilaan markii hore abubakar lasoo diray waxaa la yidhi maaragtay gaalada ha la ogeysiyey nin dambe oo mushriga inuu soo xaji karin maaragtay wixii cahdi iyo ballan lahaa ballankoodii ha loo tuur ilaa afar bilood tamhiid badanay ahayd marka wuxuu leeyay waa rajman bilqeybi waa inaa nabiga ku xukunta calayhi salaatu wasalaam xajkii wuu awooday isagoo awoodinoo kadib dhacay wuxuu ku leeyahy rajman bilqeybi waa yaa ku ogeysay adi maxaa ku ogta waxyaalaha ku hareereysnaa nabiga calay slam maxaa ku ogta midda kale waa kana xadiidkaana yaala man araada alxaj falyatacajal marka qowlkaanoo yaalla nabiga duruuftiisina aa ka warqabin adiga inaad iska tiraahdo nabiga asa wada dib u dhigay oo saas xajka aad dib u dhigtid waxuu yihi xujo maahan runtii hadalkaas yani acjabani kaiir waa hadal muhiim sababto waxau dhahay nabigu waa rasuul waa dowladdii iyo maamulkii wixii dhammaa wixii haayey shu-uunta xagga amniga waxyaalaha jira inay markaa u suuro ahayd yaa adiga kuu sheegay xaggee ku ogaata min ayna laka haayo waxay ogaa kartid ma aha marka arrintaas arrin muhiim o haye marka fuqahadu qaabkay u sheegaan waxaa weeye de culimmadu waa iska yaqaaneen xajku waxyaalaha ka kooban yahay waxay u kala qaybinayaan waajibaad iyo arkaan iyo sunan markaasay gooni gooni iyo shuruudooda u sheegayaan laakiin hadde muxadisiintu axaadiis o dhan ay soo aroorinaysaa marka xadiidkii markii la soo arooriyo gaar ahaan xadiidu jaabir waxawaaye min albidaaya ila nihaaya kuu cadaynaya marka hadda dee sheikhu qaabka oo fuqahada ay u taabtaan oo weliba kutubaa muqtasaraadka oo noogu taataabanaya hadhow marka haddii aan rabno inaan fahmno markaan kitaabka dhammayno waxaa ila habboon inaan xadiidu jaabir oo dhan aan ku khatimno oo waxay dhahaan culimmadu xataa manhaajka iyo kurbay baabaysaan oo sifatulxaji ay dhahaan markii shuruudiisa arkaantiisa laga hadlo xajkiioo musalsala marka ama xadiidkii jaabir ha la sheego ama culummadu ha ku soo khulaaseeyeen marka baabkaasoo kale ay gudtaan marka hadhow ama manhaajkaan ugu tegaynaa markaan akrinayno ama haddii aada markaas aada jeclaataan markaan aan ka baxno markaad arkaantii iyo wixii aan kala barano in xadiidu jaabir un hal cashar hamiinow qaadanaya markaas si loo fahmo taasna waa samayn doona insha allah wuxuu noogu bilaabay wa sharaa'idu wujuubi alxaji xajka waajibitaankiisa qofka inuu ku waajibo sabcatun toddoba weeye qofku markuu xaj ku waajibayo todoba shardiya loo shardiya toddobaha shardi qofkii aan laga helin kuma wujuubin al islaamu islaamnimo oo gaalka sax waa uu ku waajibay laakiin macal tawxiidkiiaa ku waajibay tawxiidka hadduusan la imaana xajka ansixi maayo marka hadda isagu waa laga rabaa laakiin kama ansaxayo hadda walbuluuqu qaangaar ilaa qofka hadduusan qaangaarin mukalafba maaha waa xadiidka wax badan aan soo sheegay rufica alqalamu can halaathatin can innaa'imi xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yaxtalim wa can ilmajnuuni xataa yacqil saddexaas marka waxba kun waajibin walcaqlu caqli baa la shardiya qofka haddousan caqli lahayn oo majnuun ou yahay ama qof mucawaqo marka horeba aan u dhalan ou yahay isagana waxba kun waajibin walxuriyatu qof xor waa inuu yahay oo qofku addoon haddii ou yahay khidmada sayidka uu mashquul ku yahay salaadii iyo soonkii wix kale waa laga rabaa laakiin kan waajib kuma aha haddii laakiin ou xajiyo ilmaha yaryarka iyo addoonku haddii xajiyaan ayaga xaj ahaan waa uu jira walow xataa sabigiiu mumayis ahaane waalidkiis hadduu xaji siiyo laakiin laa yu-addi can xajati lislaam wiilka ilmaha iyagoo yar haddii xajiyaan wiil iyo gabarba ama waalidkiisa ou xaji siiyo waa loo aqbalayaa waalidkii xajisiiyana ajar baa loo qoraya laakiin xajkii islaamkama gudaayo hadhow hadduu baaliq ou noqdo waa laga rabaa sidoo kale addoonku isagoo addoon hadduu xajiyo xajkii islaamka ma gudaayo hadhow markii uu xor noqdo xaj baa laga rabaa hadduu ku waajibo waayo wa wujuudu zaadi qofkii inuu sahay oo helo iyo waraaxilati raaxilo inuu helo macnaa waa qofkii ka fog waaya oo meel macnaha lug in lagu gaaro ay sacab tahay jira waa inuu zaad ou sii jiscinto intuu xajka gudanayo dadka uu mas-uul ka yahana ay sii jiscintaan waa inuu helo sababtoo nabigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam kafaa bilmardi musliman an yudayica man maarata yaquud qofka waxaa dembi ugu filan inuu dadkii uu quudin jiray inuu u dayaco marka dadkii adiga aada mas-uul ka ahayd wixii aad sii lahayd waa inaa horta u amintid waayo adigana wixii aad sii sahayato iyo meesha haddaysan meel lug lagu tegi kara aysan ahaynay fog tahay oo raaxilo loo baahan yahay ama awr la fuulo ama dameero ama fardo ama baabuur ama daa'iraad ama maraakiib wixii hadba meesha la joogo iyo muwaasalaadka maaragtay baaxadiisa markaa intii loo baahaya intay la eg tahay hadda taasna zaadka ilaahay baa sheego watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa zaad qaata taqwaa khayr ugu zaad badana oo waxay kusoo tala reer yaman ayaa markay xajka usoo socdaan waxay dhihi jireen annaga mutawakiliin baanaho zaad uma baahnin markaasay iska sooba iyagoon zaad qabin dadka hadhow marka ay marti ay ku yihiin markaasa waxaa layihi qofka inuu isku filnaadaha fiicane zaadkiina soo qaato laakiin ogaada zaad lagaa taqwa ugu fiicana taqwo la saaxiibo wa takhliyatu dariiqi dariiqii asaguna inuu khaali yaho aamin yahay oo macnaha wax mucawiqaad iyo wax dila naftiisa iyo xoolihiisu inuu aamin ka yahaw sababta waxaa loo shardiyaa ilaahay waxau dhahay walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukati wax halaaga ha ku naftiina ha ku ridinina marka nafsadda qofka marka waa qaali waxa uun loo khadarayn karaa hadde maarata jihaadkaasoo masaalixda kasoo noqonaysa ay badan tahay amaa wixii kale haddii qofka khadar iyo naftiisa ay ku jirto ma lagu kalifayo marka meesha haddii qudaac duruq ay joogaan amni uusan jirin haddii bad la fuulayo baddaas oo kale doonta ku nabad gashaaba haddii ay yar tahay markaas dee intixaaray noqonaysaa marka oo salaamada haddii marka ay yar tahay oo maaragtay halaaga uu badan yahay ama halaaguba uu muxaqaq uu yahay marka qofkaas xaquma waajibin wa takhliyatu dariiqi dariiqu marka inuu khaaliyaho macnaa aamin yahay dariiqana waxyaalihii loo baahnaa oo biyihii iyo sahaydii waa in laga heli karo soo maha haddii kale qofku meel omasoora uu ku dhimanayaa marka marka sharcigeena taysiirkiisa maarata aada fahmaysaaho sida alla uu yihi subxaana wa tacaala laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wa takhliyatu dariiqi dariiqu inuu khaali yahay oo wax dhibaata uu ka marayo macnaa oo aamin yaha wey meesha oo marayana biyo iyo zaad wixii loo baahnaa waa in laga heli karo wa imkaani wa imkaanu lmasiiri socodku inuu suuragal yahay macnaha wuxuu ka wadaa markaa istidaacada aada heshay xajkaa markaas aada xajinayso meesha aada joogto haddii aada ka dhaqaaqdo iyadoo loo fiirinayo miiniska ama muwaasalaadka markaas jira oo meesha laga raaca inaad ka gaari kartid soo maa kaba soo qaad iyadoo xajkii daa'iraadkii wix dhammaan la helay aa istidaaco heshay daa'irad inta ku qaad meel hadda lug lagu gaaro ma aha daa'irad ama ku qaad ama marka ku qaad ama inta gaari ku qaada kaa gaarsii kara ma jiro ama haddii kale dariiqiyaaba xiranba waktigaa marka hadduusan kugu filnayn sanadkaasoo kale istidaaco laguguma laha nacam goor dambe ooda ka gaarina marka aada heshay ooda meeshii socod iyo aada ku tegi karinin marka markaas istidaaco kuma laha marka istidaacada aada heshay xajkaas kuugu sokay waa inaad ka gaari karto haddaad hadda socod bilowda iyo taabasho haddaadan ka gaari karin kaas marka waa ku dhaafay wey saasoo ka wada nacam wa imkaanu lmasiiri ma garat inay maaragtay loo soco karo meeshii oo waktigaas wujuubka iyo istidaacada aada heshay inaad xaj ka gaari karto waxay culimmadu ay ku daraan gabadha markay xajinayso qofka haweenta waa inay zawj ama maxram ay wadato sababto xadiidka nabig alayh isalaatu wasalaam oo yidhi laa tusaafiranna imra'atun tu'minu billahi walyowmi alaakhir masiirata talaatata ayaam ilaa maca zawjin owdii maxram ma garanta ilaa ay ama la socoto maxram ama zawj sababtoo khuduuraadkaa badan qaaraa dhahaya maaragtay zawjaad fiqaada iyo laakiin waxaas wax xadiida ay ka haystaan lama arko waa madhab qowl marjuuxa wey sababtoo haween fiqaada waxay u tari karaan lama arko ma garanta haddii hadda lasoo hujuumo waxau ka celi kara lama arko haddii hadda isbitaal iyo ay mudato iyo wax walba iyo sakaraadin iyo waa qof aan maxram ahayn maaragtay inuu qaabilo oo maaragtay yacni dhibaato uu kala kulmo taasay marka noqonaysa marka dadkan haweenka aan maxrabka lahayn iska shabinayo oo maaragtay uun tigyada u goynayo hadhow mas-uuliyada qaadayo ee hadhow been iyo qof aan maxram lagu soo qorayo waxaan waa cibaado waayo ma garan culimmada muxaririintana saas yidhahan sida ibnmundir iyo keyrkood inay gabadha ay shardi u tahay inuu maxram uu la socdo haddii kale maba ku waajibinba ma garata maba ku waajibinba nacam sababtoo ah maadaama la diiday qofkii hadduusan dariiqii aamin ahayn gabar aan maxram la socon aamin ma aha soo maaha qofkii raggaaba loo diiday muqaamaro meesha hadday muqaamaro tahay muqaamarada uga weyn waa maxay gabar oon maxram la socon ay muqaamaro acdam min haada wax kastaa dhici kara wax kasta waa dhici kara nacam wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu arbacatun shuruudii markuu noo sheegay arkaantii noo sheegay marka badanaa madhabka shaaficiga arkaan iyo waajibaad waa isku mid agtooda ilaa fi acmaali lxaji acmaalka xajka waxay u qaybiyaan arkaan iyo waajibaad iyo sunan salaadana maxay u qaybin jireen arkaan iyo abcaad iyo hay-aad ay u qaybin jireen marka un isdilaax wey laakiin xanaabiladuna sidoo kale waa la qabaan madhabka xambaliga isagoona xajka arkaan iyo waajibada u kala saaran marka rugnigu waxaa weeye waa wixii in lala yimaado maahane wax bedela iyo dhiig laga bixiyo iyo fid maaragtay hadyi laga bixiyo ama maaratay fidaa laga bixiyo uusan imaaneynin waa in lala yimaado rugni isaga in lala yimaado wa arkaanu lxaji arbacatun wey alixraamu ixraamkii maca niyati niyati niyadaa asaasa ma garati ixraamkuna waa un sida salaada sow takbiir laguma galo allahu akbar sow laguma galo marka ixraamkuna waxaa weeye niyada waa gooni ixraamkana waa wixii xajka lagu gelayo labayk allahuma xaj ama labayk allahuma cumr macna takbiir qaara waxay u daliishaa niyada un lagu dhawaaqi karo sow xajka waa labayk allahuma xajan la yidhaahdo marka sheekh cuthaymiin ah uu ka jawaabay kitaabka arbaciinka markuu sharxay inama alacmaalu binniyaat wuxuu yihi niyadu waa niyo laakiin labayka laamta waxay ka dhigtay allahu akbar hadda allahu akbar soo maaha soo rukni soo maaha niyaduna waa rukni ama waa shardi sidoo kale halka niyadii waxa weeye waa rukni ixraamkiina asaguna wuxuu bimathaabati takbiir waay xajkii wixii aada ku gelaysa w inkastoo shaaficiyadu ay ixraamkii niyada ee ka dhigaan wa kule ixraamka inaad ku dhawaaqo shardi inaad u niyeystaas shardi laakiin waa in lagu dhawaaqo wey waa inaad wixii aad ku xiranaysa waa inaad bimathaabati takbiir waa ihlaag ihlaalka waa labe allahu akbartii salaada meesha allahu akbar ka dhehaysa ha labayk allaahuma xajan oo cumratan ama labayk allahuma xajan maa cumratan aada dhehaysaa nacam marka inaysan isku dhex darsanan aada moodaa nacam oo ahalla bilxaj ahaladaas waa ku dhawaaqay wey dhawaaqi marka waa bimathaabati takbiir wey niyada iyo takbiir soo laba rukni oo kala duwan maaha halkaana waa kala duwan yihi alixraamu inaad xarmatid maca niyati oo labayk allaahuma xajan ama labayk allaahuma xajan oo cumrata ifraad ama maaragtay tamatuc ama qiraan saddexdii maaragtay uu ku ansaxayay xajku inaad mid aada xarmatid adoo maca niya iyo niyadan hataa xadiidkiin ama alacmaalu biniyaata u yaala ixraamkan had axaadiisii fara badan oo maaragtay nabigu caleyhi salaatu wasalaam maaragtay inuu maaragtay oo ixraamka uu ku dhawaaqay oo maaragtay yani ahalla saas oo kale xadiidtaas walwuquufu bicarafa carafa in la istaago alxaju carafa kii nabiga caleyhi salatu wasalaam u xajku waxa weye waa carafa macnaa waa rukni ugu weyn waay saa darteed qofku isagoo dhaafo gadaa lagalama imaan karo arkaanta kale sacyiga iyo dawaaful ifaada hadduu hadda dawaaful ifaada maalinta tobanaad uu ku dhaafo waxa weeye maaragtay waa gadaalaad kala imaan kartaa sidoo kale dawaafkii sacyigii gadaalaad kala imaan kartaa laakiin carafa hadday ku dhaafto duhurka maanta ma arkaysa maalinta sagaalaad ilaa fajarka subaxa tobanaad intousa dhalan yacni nisf yowm iyo leyla kamila sooma haddii ay maaragtay ay tahay waktiga sayfkaana haddee maalinta galabti waa yar tahay maalintaa dheer galabtiyaa dheer galabtiyaa xoogaa durjinaysa hadday shitaa ay tahana maalintii galabti waa gaaban tahay minkii aada iyo aada u dheer nacam iyo wadawaafu bilbeyt dawaafka beytka la dawaafo dawaafkan marka waa midka dawaafu rukni loo yaqaano dawaafu rukni midka loo yaqaano laakiin qofku hadduu uu mufrid ahaa ama qaarin ahaa oo markii hore dawaaful quduumkii ou dawaafo hadhow dawaaful ifaado ma garate dawaaful ifaado hadhow looma baahno soo maha may wuu dawaafayaa sax wuu dawaafayaa ee sacyiguuna soo celinayno yaa so saas maaha sacyiguuna soo celinayno ee dawaaful ifaado markaas waa qasab waa sax sacyiguuna soo celin sacyigii horaa ku filan sacyigii hore ayaa ku filan wdawaafu bilbeyt waa dawaafka bidawaaf waa dawaafulifaada la yirahda ama dawaafu rukni ay yiraahdaan waxaana u daliila nabiga calayhi salaa slam xaasaska xaasas mid kamid ah safiya ayaa caadaa ku dhacdaa la yidhah iyadoo la bixi rabo markaasuu nabi caqraa xalqa timaha ka buubeen axaabisatunaa hi mana xabisaysa meesha ma u fadhinayna markaasuu weydiiyo ma ay dawaaf dawaafu rukni haaho dheh waxaa la idan dhib ma laha sababtoo gabadha caadadii ku dhac dawaaful widaaca waa loo saamaxaya laakiin dawaafu rukni waa inay sugto waay nacam marka taas waxay ku tusina dawaafu rukniga asaga inaan maaragtay la dhaliyasa karin w wadawaafu bilbeyt beytka la dawaafo iyo wasacyu bayna asafaa walmarwa safa iyo marwo la dawaafo ayadana culammada qaaraa dhaha sacyigu waa waajib laakiin waa rukni baa raajixa sababta xadiidka waa ansaxay in allaha kataba calaykum sacya fascow iscow fa in allaha kataba calaykum sacya yacni sacyi bayna asafaa walmarwa sameeya ilaah waa idinku qoray marka rukninimadaasaa xoog badan culimmada qaarkoodna waxay ku daraan xalqiga aw taqsiirka xalqiga in timaha ama la iska xiiro ama la gaabiyo iyadana arkaantaa lagu daraa qaarna waajibaadkay ku daraan laakiin arkaanta in lagu daraa xoog badan in arkaanta lagu daro ayaa xoog badan nacam wasacyu in la sacyo bayna safaa walmarwata afartaa marka waa arkaantii xalqiga ama taqsiirkana mid ku dar wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteeduna arbacatun ayaduna waa afar weeyo maxaan ka booday ya kutubtaa kala duwan miya idinku waxaa idin hormarsan yaa horeysa nusqayin ka hore idinka maxaad hore nusqada arkaan cumar ahay hahe badanaa xamed marka nusqooyinka badankooda arka waxay u badan yihiin wax yar wax yaraaba udhexeeyaba marka saan hadda igu dhigantan kuwada nusqooyinka saas u badan yihiin wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedana arbacatun laakiin tartiibka wuxuu keena marka hore xajka in la hormariyo xaqliga saasuu keeni lahaa wa arkaanu lcumrati arbacatun way alixraamu ixraamkii waa isla qabaan iyo waawaaf dawaafki iyo wasacyu sacyigii iyo walxalqu in la xiirto ama la gaabiyo fii axadi lqowleyn kaasaana marka raajixa wey inuu xalqiga uu arkaanta cumrada ka mid yahay arkaanta xajkana waa ka mid taasaa marka raajixa oo nabig waa ki dhihi jira calayhi salaatu wasalaam raxima allahu lmuxalliqiin kuwa xiirta ilaahi ha u dembi dhaha u naxariiso walmuqasiriin ay ku dareen saddex goor markuu yihi nabigu calayhi sala walmuqasiriina ku dare marka inuu xalqiga uu fadli badan yahay wa arkaanu lcumrati arbacatun alixraamu ixraamkii weeye oo miiqaadka laga soo ixraamo iyo wadawaafu dawaafkii iyo wasacyu sacyigii marka iyado cumradoode waaba hal dawaafba iyado dawaafkaas ama dawaafulquduum ubix ama dawaaf waa iska dawaaf rugni iyado u noqonaya iyo walxalqu intimaa la xirto fii axadi lqowleyn cumradu ma dhib badana dee xarabkaba ma ka baxaysid faa imaanaya masaajidkaad dawaafaysaa markaad dhamaysato laba ragcaad tukanaysaa safo iyo marwaa tegaysaa waa sacyinaysaa toddoba goor maaragtay ayaad maaragtay halkiisi socodba waa waa sacyi iyo soo socodkii markaa timaha iska gaabinaysaa cumradii marka halkaasayba ku dhamaatay waa xajka waxa dheer haddi usbuuc lagu haysanaya oo intaa marka hore haddii aad tamatuc samaysood xalaal noqoto yowma tarwiya maalinta sideedaad maalinta sagaalaad maalinta tobnaad koob iyo toban labiyo toban ilaa intaas ugu yaraan shal maalmood waa inaa xayiranta haddaa maalinta lixaad ku darsato maalinta saddex iyo tobnaadda meeqa wey lix maalmooda ugu yaraan uga xayirnaanaysa markaas nacam wa waajibaatlxaji waa xajka waajibaadkiisa oo kayrul arkaani ah halaatatun saddex waad ilaan hadduu shayga uu rugun yahay huwa waajib min baabi owlaa soo maaha rugni iyo waajib yaa weyn rugnigaa weyn marka wawaajibaat lxaji ayru larkaani halaaatun saddex weyn alixraamu min almiiqaati miiqaatka in laga xirmay fiiri labaa kala duwa waxaa dhihi karta alixraam soo sheegay haddana alixraam min almiiqaati maxay tahay ixraam markaas waa laga maarmaa laakiin haddana waxaa la rabaa ixraamka meesha loo maaragtay loogu talagal inaad ka xirmato miiqaat waxaa jirta makaaniya wa xadiidkii ibnu cabaas radi allahu canhu h nabiyu sala allahu alayh wasalam waqata liahli lmadiinati dalxulayfa ayuu u qadaray meeshaas inay kasoo xarmadaan qofkii madiina kasoo baxaya ama soo mara inuu dalxulayfa abaar caliya hadda la yiraahdo waliahli shaami aljuxfa iyaguna halkaasi ka yimaadaano hadda raabiqa la yiraahda waliahli najdina qarnu manaasil meesha la yiraahdo hadda sayl meelama yirahdaan soo maha dariiqa sayl may ku taalaa nacam waliahli yamana yalamlam wey huna lahum ayaa u sugnaatay walikulli aatin ataa calayhina oo qofkii soo mara oo min gayrihina miman araada alxaja walcumra dadka aafaaqiyiintaana meelahaas markay marayaane ka xiranayaan hadduuna meesha soo marina miiqaadka ugu dhow markuu ku aadan yahay ayuu xiranaya amaa qofkii miiqaadka maka xaggiisa ka xiga meeshuu joogo ka xirnay ilaa reer mako hadday xaj xirmanayaan meeshooday ka xirmanayaan amaa cumro hadday xirmanayaan waa inay adna alxilli waa inay usoo baxaan nacam marka miiqaadka in laga xirmado waxa weye waa waajib oo waa maxay xajkii xarmo la-aan ma ansaxayo adoon xarman u niyeysa laakiin miiqaadka haddaad xarmatooda miiqaadka aada ka xirman xajkii waa ansaxayaa laakiin qaladna waa gashay waxaa fidyaa lagaa rabaa marka inaa neef ka waraaci sida culamadu u badan yihiin iyo wa ramyiljimaari thalaathi saddexda buurood in la gato hadda xadiidkii dheeraa oo maaragtay jaabir ay waxaasoo dhan ay ku wada yaalin nabigu calayhi isalaatu wasalaam maalintii hore inuu tobnaad dimratulcaqaba uu gantay maalinta koow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex tobnaadna jamratu suqra a laga soo bilaabaya wusda a lagu soo xejinayaa jamratulcaqaba maalintii tabanaad ta loogu dambeynaya saddexdaas waa inay saa u tartiibsanaadaan ama hadduu laba maalmood ku degdego labadaas maalmood koob iyo toban iyo labayo tobanka inuu saddexdaas u tuurto iyo waramyuljimaari athalaati buuraha oo maaragtay saddexda in la tuurto iyo walxalqu xeeritaanka xalqiga marka muxuu soo hela waajibaadka laakiin maxaa raajixa almuctamad ana alxalqa ruknun waa inuu ruk arkaanta lagu daro taasaa marka muctamad ah nacam marka waajib waxay leeyihin waa wixii haddii laga tago camalka uusa burayn oo maaragtay la kabi karo oo dhiig iyo waxyaalahaas lagu kabi karo taas ayaa marka waajib la yihahda wa sunanulxaji xajka sunooyinkiisu sabcun toddoba wey waxyaalaha xajka oo sunooyinkiisana waa toddoba wey alifraadu ifraadkii wahuwa taqdiimu lxaji cala alcumrati in laga hormariyo marka shiikhu ifraadka wuxuu nooga dhigay inuu mar kastaba sunno yahay waana sida imaamu shaafici uu ku tegay laakiin culimmada muxaririinta markii ay arrinta ay si fiican axaadiistii lasoo sardiyey oo kutubta manaasigta la yiraahdo culimmada ka hadlay ibnu kathiir kitaab weyn uu ku qoray ibnulqayim waa ka zaad almacaad si fiican uga hadlay ibnu xasm isagana waa uu ka hadlay ibnu taymiya sidoo kale waa ka hadlay iyo culimo badan waxay leeyihiin ifraadka iyo tamatuca iyo qiraanka midba si uu ku fadli badan yahay qofkii hadyi wata oo gurigiisa xoolo kasoo kaxaysto hadyi wata ee hadyigaas raba inuu xaramka ku gowraco haddana rabo inuu sanadkaas dhexdiisa mar kale cumro safar gooniyo usoo safra safarkaanu xajka usoo safray safarka kalena wuxuu rabaa cumro inuu usoo safro oo yani sanadka dhexdiisa qofkaas ifraadka u fadliga badan gurigiisa hadyi u kasoo kaxaysta oo rabaa inuu xaram ku gowraco safarkan wuxuu rabaa inuu xaj guto safar kale oo gooniya oo soo insheeyo oo soo bilaabana wuxuu rabaa inuu cumro guto kaas ifraadka u fadli badanaya haddii uu hadyi soo kaxaysto gurigiisa uu ka soo kaxaysto oo laakiin uu rabo xajka iyo cumrada hal mar inuu wada guto hadyina waa wataa waxaa u fadli badan inuu qiraan uu sameey waa sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddina waa waday xajkiiyo cumradana markaas inuu wada guto rabo nabiga caleyhi salaatu wasalaam qiraankaa fadli badan ninkii hadyi aan gurigiisa kasoo kaxaysanaya hadyi ma wato ninkaas waxaa fiican tamatuc inuu soo tamatuc soo niyeysto xataa low uusan niyeysan oo majkii hore xaj ifraada ama qiraan uu soo xirto laakiin gurigiisa uuna hadyi kasoo xakaysano markabka ama dayaaradda oo soo saaran ou rabo hadyiga inuu maka iyo meelahan xoolaha la keenay uu ka gato ninkaas tamatuca u fadli badan sababtoo ah nabigu caleyhi salaatu salaam markii hore waa lasoo wada xirmaday dadka sida caaisha tiri qofna xajow xirmaday qof qiraanow xirmaday qof tamatucow soo xirmaday badanaana xaj ama qiraana lasoo xirmaday oo xajaa loo qasay sida xadiis jaabir ku taqaano cumro wax xitaa maba naqaano oo bilaa xajka maba aysan cumraysan jirin jaahiligii hore sidiiyaa marka ay ay ay ku tageen markii beytkii la yimid oo la dawaafay oo nabiga waxau dhahay laba u kala baxa ninkii hadyi wata oo xoolo soo kaxaystay ixraamkiisa ha ku baaqi noqon ama mufrid ha ahaado ama muqaarin ha ahaado ninkii aan hadyi wadin waxaa weeye markuu xaj ou dhammaysto ou dawaafo oo sacyo ou sameeyo khalaas timaha ha iska xiiro timahana ha iska gaabiyo maalinta sideedaad oo yoomu tarwiya la yiraahdo maalintaa xaj xarmada mutamatacu noqona hadhow qofkii hadyi gowraci karo neef ariga soo iibsan kara ha gowraco ninkii kalena saddex berina xajkaa ku seebmo wa sabcatin idaa rajactu dadkii waa laysku buuqay waa la yaabay carabta waagi hore qof sidaasoo kale soo xaji intuu xalaal noqdo in maaragtay ou xaj haddana aado way la yaabeen waxay dhan an nadhab ila maaragtay yani ilaa carafa wa madaakiirunaa taqduru bilmaniy iyadoo annagoo haweenkii u tagnay oo minidii iyo jimaacii naga qoyan yahay maan haddanaan carafo aadayna way la yaabeen sida xadiis jaabir ku cad iyo axaadiis fara badan waxau dhahay ilo wa iloo saas waaye buu dhahay xalaal noqdo low istaqbaltu min amri ma stadbartu lamaa suqtu lhadya wala jacaltuha cumra haddii hadda arrinta isoo dhaaf hadda cusboonaan laheed waxaa weeye hadiga intaan kasoo kacaan idinla xalaal noqon lahaa si aanan xarag aan ugu qaban lahayn laakiin hadi baan soo kaxay guriga kasoo kaxaystay ma ii banaana ilaa maaratay hadiga maalintii tobanaad la gowraco inaan xalaal noqon madaxaa gacan la qabsaday suraaqa bnu maaligaa weydiiyey wuxuu dhahay cumrada masaanaa weligeed ma anagay khaas nugta mase waa ila al abad xajkii cumarku as haystaa marka calaa kulli xaal culimmada qaarna waa ku magaalaqoodoona waxay yidhaahdeen qofkaan hadyi wadin ifraad maba ka ansaxa ilo wa ilo laakiin xoogaa qowlkaas mubaalaqa ku jirta ifraadka waa ansaxaya sida saxda laakiin waa laga fadli badan yahay waagii hore marka soomaalida ifraadkaa laga cararayaa tamatucay ka carari jireen markaasuu madiinowna u socdaa waqt dambe u imaanaya xaj ma soo xirmanayo caalada iyagoo bilif bilif bilif bilif laga leeyahay maka laga soo dhacaya hadhowba qaraf iyo miiqaad kasoo xirma iyo xagga u noqon adiga adiga xaj u socda calalada bilif bilif horta maxaa maka ku keenay adig minta intaas waxaaway waxaa laga cararayaa tamatuc tamatucaana marka xaaladaasoo kale qofku hadownan hadi wadin fadli badan marka tafsiilkaasaa marka ku jira culamada muxaqiqiinta saas kula tafsiiliya wa sunanulxaji sabcun waaye alifraadu ifraadka macnaa caam ma ahan iyagu shaaficiyada caamay ka dhigin laakiin ifraadka markuu fadlig badan yahay saxda waxawey waxaan dhahnay waa markuu qofku hadyi wado isla sanadkaasna uu rabo safar gooniyahoo kale inuu usoo safro wa huwa ifraadkiina taqdiimu lxaji xajka in la hormariyo cala alcumrati cumrada iyo macnaha waxay sameynaa xajka inta la xajiyay hadhow waxaa la tegayaa maaragtay tancim aasa laga cumraysana waxaa la dhahay culamada dadki hore maba sameyn jirin al dhaha qaabka noocaas oo kaleeta qofka ifraad haddou sameeyo mar socod kaloo kusoo cumraysan jira xajan hadda waxaa noqda cumro meeshaan daf daf uleeya kasoo noqona wax dadkii hore aada ugu dhaqmi jirin maba ahanba watalbiyatu talbiyada iyadana waa suno waayo oo talbiyada in la badiyo nabigu waxau dhahay afdalu lxaji alxaj wathaj xajka waxaa ugu fadli badan markuu talbiyada lala dhawaaqo ilaa waa tawxiidkii iyo maaragtay ajiibitaankii alle subxaana wata waxdaaniyadii iyo iyo xoolo badan oo la gowraco caj thajuna waa dhiigoo la daadiya cajkuna waxaa weye talbiyada lala qaylo dadka bilaah waxaa arka waa xishoona nuunu aa laleeyahay waxaa la rabaa sayaarada la saaray iyo marka la socdo rag iyo gabdhaba in la isla qaado sababtoo haweenkaba waa talbiyeysan jiray qof hadda jamacaas oo kale markii la qaada qof haweene codkeeda gooni u jeeda mala saas sheekh albani uu rajaxay caaisha iyo in talbiyadooda la maqli jiray radiallahu canhu wa dawaafu lquduumi dawaafu lquduumka dawaafulquduum waxaa la yihahdaa marka ugu horeeyo ood soo gashid ayaa dawaafulquduum la yihahdaa nacam marka culimmada qaarna waajibayba ka dhigaanba nacam ama waa sunno walmabiitu in la baryo bimusdalifa musdelifo in la baryo musdelifo in la baryo sunno in laga dhiga iska dhaafo culimmada qaara waxay leeyiin waaba rukni ma garata arkaantayba culimmada qaar ay ku daraan gaar ahaan sheekh albani wuxuu leey waaba rukni qofkii musdelifo aan baryin maaragtay xajkiisaba khatara ku jira sababtoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa ninbaa u yimid wuxuu yihi meesha jibaalu dayi ayaan maaragtay aan ka imid meel walba waa soo cararay adiga carafo waqti dambaan soo maray ee maaragtay xajkaygi ma ii jira wuxuu dhahay waa kuu jira haddaadba maanta mashcarul xaraam hadda aad nala joogto salaaddii nagula tukatay waqti uun kamida qoraxdii markii ay iilatay duhurkii carafo ilaa hamiinkii aada istaagtay haddana halkan aad nala joogtid khalaas waa kuu jira macnaha xadiidka waxaa laga fahmaa musdelifo haddaan waagu ugu bergin uusan musdelifo joogin in xajkiisa is waxba ka jirin marka culimo badanaa saas waxaa maleynaya ibnu mundir naftiis inuu rajaxayo qaarna waajibaadkay ku darayaan marka mabiidka musdelifa yaan la sahlan yani shayga marka horeda cilmi ulahayno waa suno lagu yiraahdiyo markaa daliishiisaas waa kala duwan yihiin ma garad juz-un min alleyl un inaad unsaas xoogaa tiraada meesha kaga dhaqaaqdid arrin sahlan maaha marka musdelifo yaan la sahlanin xadiidkaas waxaa ka muuqata in xoogaa marka ou maaragtay ou arkaanta uu ku darayo waaba kana sheikhan xataa waa uu maaragtay uu ku daray arkaanta markii uu sheegayo waa kana almabid musdelif arkaantii ku daray xatى tdlca اfjr وsalaaة اfjr bha lqowlihi sal اl alي lcurwata fi xadiid saabiq man shahida salaatana haadihi qofkii xaadira wawaqafa macanaa nala istaaga xataa nadfac ilaa aan musdelifo ka dhaqaaqno waqad waqafa qabla dalika bicarafata leylin oo nahaaran istaagay faqad tama xajuhu xajkiisa waa taam noqday waqadaa tafathahu khalaas wixii oo maaratay tafadka wixii markuu qofku timaha iska xiro oo xalaal noqdo marka qisaa ka dhacdo dhan nin macalinaho jaamacadda noo dhigi jiray aa qiso nooga sheekeey wuxuu yihi jaamacadda markii xajka la aaday oo moosimkii xajka la joogay aa nin ordaayaa yimid baabuuraa lagu jiraahoyn baabuurka waxaa saaran sheekh albani iyo maaragtay sheekh abubakr aljazaa'ir iyo baabuurka saaran raggaas waaweynaa jaamacadda beriga hore macallinka ah ninkii ordaa yimid su-aashaana weydiiyey musdalifa xalay a maaragtay aan ka tegay maxaan sameeya abubakar jazaa'ir wuxuu yiri u yihi waa nin maaragtay latiifeh yujiibunaa shaykhuna alfaadil sheekh albania ka jawaaba o dha sheekh albani markuu ka jawaabo waxau dhahay xajkaaga waxba kama jiraan rugniyaa ka tagtay ninkii dhammaa wuxuu yihi maskaxda wuxuu maqli jiro ma ahan oo de loo soo sheega ma aha adig markii dambe maaragtay sheekh jazaairi saasuna u yiran umalaynaa qaboojiyo yiri marka uun had iyo wax sameeyo sidan culimmada jumhuurta inay waajibto dhiig lagu kabaayo ayuu u jawaabay marka dee mar haddii cilmi loo yeesho mas'alada markaas hadaad markaad cilmi ulahayn waa kaas laakin mar haddaad cilmi u yeelato xadiidkii aragti hadhow sibiq sibiqiya kugu soo gelin markaas mabid musdalifa markaa la iska jiro marka nacam haye walmabitu musdalifa marka sida saxiixa waxaway inay ama waajib tahay ama rugniba ay tahay oo kale wey wa ragcataa adawaafi labada ragco oo dawaafka markii dawaafka lame labada ragcoo lagu tukado oo sida fadliga badan inaad maqaamka intaad gadaashiisa aad la tagtid markaas aad kacbadana isku aadid maqaamkii kacbada inaad isku aadid haddii kaloo ay cariir ay tahana ayi meel oo beytka aad uga dawaaftid ayaa uga tukata ayaa kugu filan ragcada horena faatixada iyo qulyaalkaafiruun ragcada dambena faatixada qul huwan iyo walmabiitu bimina mina in la bariyo iyadana culimmada qaarkood wujuubay ka dhigayaan nacam iyo wa dawaafulwidaaci widaaca dawaafkiisa isaga laftiisa culimmada qaara wujuub ka dhigaya saasuu leeya muctamadka waa saas wa wayatajaradu rajulu ninkii waxau iska fogeynayaa cinda alixraabi can ilmakhiidi ama can ilmukhiidina waa la yihahdaa wixii toran mukhiidkan lagama wado maradan go-aano aad sidii hoosguntiga haddaa isugu tashoo dhexda ka xirato taas mukhiid lama yiraahdo mukhiidka la sheega waxaweye waa dhar did ku qaaba sidii matante sarwaal shaati funaanad oo jirka maaragtay la eg amaa mara afkaa isaga keentay oo maaragtay go-aagiyoo kalead hoosgunta camal aad ka dhigto afka intaad isaga leaad kaasoo kale lama yiraahdo mukhiid lama yirahdo dadaan u banaynaya hoosguntiga oo kale hadduu cad yahay oo afka la isagao dhan la qaadan karin waxaa la diidaa waxawey waa dharka jirka lagu tafsiiliyo jirka lagu waxeeyo oo sida ama saraawiisha ama maaragtay maaragtay funaanadaha iyo shaatiyaalka iyo waxyaalahaas ama matatayaalka iyo wixii sidii madaxa lagu duubo oo kale wayatajaradu rajulu ninkii wuxuu iska dhartirayaa oo iska maaragtay fogeynayaa cinda alixraabi can ilmakhiidi waxa toran oo jirkiisa lagu tafsiiliyey wayalbisu wuxuu labisanayaa isaaran hoosgunti iyo waridaan abyadayn oo cadcad ayuu labisanaya laba go ayuu labisanaya marka mid uu hoosa ka guntado iyo mid uu kara kuto bayaadkan hadde waa xadiidka nabiga calay sl albisu min thiyaabiku lbayaad u dhah marka munaasabadaasna hadde xajkana waa usii munaasabo cishaa la jooga sooma hayo intaasa noo jooga insha allahu tacaala sala allahu calaa maxamedin waali saxbi wasalam